aniga oo raacin doona galaya la yidhaha magaciisa ha israacdo
hallitaadimaantooyinkaantuu abaabule maqaasiina awnaan jiraan furay albaabkii afku weyxadayaa markii uurku buuxsamay waxaan la aamankayaa jire ma iftikaaxin eeganaa idhaadada allaan ku unki doonay insha allaahu waan iyo talaanku ambaqasiye idan eebbe meelaa yalaanku eegdi doonaye abwaangabe yaqaan oo dhan iyo axadka maansooda arartiyo tusaaloo yimada amase asaadka iyo aadmigubase yihiin wadaraantoodba nin waaliba aqligi u hadlaa u cariliyaye abuur gaara buu leeyahay oo ku ijtihaadayo wuxuu isleeyahay adaa ugu aqoon roone ha yeesheese layslama eka ee xadba waa heere ikhtilaafka saasoo ugu wacan laysafgaran waaye waxse lagu uruurshaa ra'yiga ama israac keena in la helo awood gobodnimo iyo xeer islaamiyahe haddii kalena eex kama baxdo iyo aano iyo qoyse markaasay u turubeerantaa laysku haynabee aafadu markay durugto oo layska wada aarto agoon dhalata mooye markaan axadna guulaysan adaa iileh iyo eersasho laysku intihootaaye afrikaanku si aynay yihiin ma inkiraysaane oo waan ogsoonnahay intii waa taagdhacaye ol olaha colaadeed mudduu naga dhe xoognaaye oo aqalba aqalkii ku xigay aa'du ku ahaaye ajal dhimatay mooye ma jirin qolaadkaa taaye isticmaarkan sababtiisu waa sida tan awgeed innaguna waxaan eednay yaan ku isticmaallaaye ma elbixin dadkii aan lahaa waysanfacayaane aayaha dalkooda iyo xornimo uma adeegaane ubadkooda nolol dawladnimo uma abuuraane iskuullada kuwii soo bartay yaa ugu ifsaad weyne ninba unu qabiila yuu xumaan la hor ordaayaaye laba axad wax kala gaaray yow kale u footaane kamana uurgubyootaan wixii geesi iilgalaye caqliga iyo soomaaliyay waaya araggeenna aqoonta iyo garaadkeennu sow erer ma soo dhaafo asaaggiin sidaad uga hadheen dib uma eegtaan axmaarnimo gumaysiin haddaan aaya leenahay afka oo laga hadlo iyo waahunguri waxaan ku aadmaaye na arkaaba yaabiyay xaggee intu naga raacday albaabkii furmada way xun tahay inaynu awdmaaye ma ahayn iftiin baa baxay inaan il duufnaaye inaan ururro badan yeelannaa waa aqoon xunee awooddeenna oo naafata iyo adhaxjab weeyaane isla weynideenna iyo dulliga nagu ammookaysan malahay asmaa nagu dhacday ee maarki weyneyne abidkiini taasaad tihiin maaflahaysaane ummaddii khilaaf galo xornimo uma arooraane istiqlaal waxaa lagu helaa waa uruursanee ilma adeerayaalow intaan eebba ka cabsoonno ereteriya waa xor eentaynoo ansixi teen innana uursamaan iyo midnimo maan isku ogaanno tixdan waan ebiyey ee walar ahaan saaha ku idlaato laakiin ma awdin ee mid baan soonka hayaaye arrin baana ii laaban weli ooda khaas ku eh abwaanada kale tee jirow idinna aaggiinna dhammaantiin aftahan baadtiin weer abuuraahe idhaadadu waxay waafaqday baad see odhan karaysaane ninba aashi haw saxa dadka oo iska jiraayaxyo gobonnimo sidii loo askuma unka maqashiiya inay tahay israac iyo midnimo wada ogeysiiya utumaha dhexdeenna ah utumaha dhexdeenna iyo tirtira aaradoonnimada u aqriya wixii inanfaca oo ku amar siiya ogaadeenya waa dal ee qabiilaan iska ilowno waa magac astaano a dhulka oo loo aqoonsaday intaad maamka eegtaan wixii noo ismia raaca ikhtilaafka naga daaya waana fashaydaane dabadeedna waa laysaf garan idan ilaahay tan ebiyey ee haddana sii kaan soo abaabuli laakiin abeef gaaban iyo ood yar baan dhigan ilaahay jidkiisa iyo xaqaan ku addimayaay iinta iyo qalloocaan rabaa inaynu awdnaaye macnaha yaan xumaan loo awilin waan afdheernaaye hadba orotannada doorashada ururka guulaysta oday reer weyn bay macnaha uga ekaadeene sidaa aawadeed waa inay aaminaansane anshax iyo xishood waa inay ku amranaadaan waa inay astaantoodu tahay siriya adaab waa inay adkaysi iyo dulqaad abid lahaadaan hadday aaran fawda-an noqdaan laga waarowyi dadkuna maynda beenin ee macnaha waarka hayaa ujeeddada haddii aanan ka gudin ee runtaa baaro war waa laydin eedaynayaa ururka jawxow ashkatooyinkiina igu badan goorya ayaan intaa waxaa la ii sheegayaa inayna tara weyne af bay labadii wada qayliyeen odayadiiniye wayna naga ufoodeen dadkii ooda nala yiile ma aqaa wax laynagu arkay ee nooma ursane inamo iyo haween iyo carruur u wada mooyaan wax la yidhi aqoon-yahanadii wayduna erideene wax la yidhi indheer garadka waa kaan fariirtaane ixtiraami weydaa la yidhi aabbihiin rumee allana kama baqlaan baa la yidhi alayahay baase waxaa ururisaan iyo wixii aadmin lagu deeqo in yar lagama haystaa la yidhi unugu dhaqaalaad alla magan ee taariikhdii baad soo afqabateene abtirsiinadii meel dhow aad ka isticmaasheene axmed iyo darwiishkii ilaa ururadii geeshka halgankii ilkaha la ysku cunay ee rakuid laaday halgankii uluuf iyo uluuf lagu agoonteeyey aartaa la leeyahay wixii uunku soo maree afar iyo shan sano oo qura yaad ka ictiraafteen war ma uurkiraaw ahaa ciidankii agabar ii sheega duufaan maxaa lagu ihaanaystay abaalkoodii mee dhaarsan iyo ururka yaasiina xaggee aadda yaacdo iyo kuwii xabashiineeyey deeba u ilowdeen raggii iibshay noloshooda arrin kama rabtaan baa la yidhi aynigii hore siyaasadii afduubtaa la yidhi dhowrkaynana we la aqoonsan waa meeshaad ka ellabaysaan obyektiibadiinnana lawaa aagga ay tahay argagixiso weyn baad shacbiga ula ekaateen ashkatada dadweynuhu hadday saa run ku ahaato xornimadu inay aawadiin layn dhabeelayso idaacadu ma fiicna ee haddii marag la soo oogo aas-aaskii hadafkeenna guud saabsan ma ahayn albaabkii xaqana baadil baad uga abraarteene ambad iyo dayow baad gasheen oo nasooro ah aqlina kuma hadlaysaane waad alaladaysaan war oggolaada qaladka aad gasheen haysadkaynee istiqaalad iida oo cabdila ehelka weydiista nin bana waxa abaalkiisu yahay la arki doonaa insha allahu gabaygayo waan soo edyahayaa aakhirulkalaamkii haddaan saan ilbidi sheego war kolka hore addoommaan yahay baka cabsooda axdigaa ka qaadeen rabbiga oofsha tabartiina waa laydin ilaya qabriga uurka ka ogaada aakhara xusuusnaada waa lays abaal marin yaan la kala hirdhaynin ee khalqigan wadda wada yaalla dhammaantoodba ugaamiya oo ururkan xogeeya oo enelef yaan qoyska la badin waa arlaa'igana war waa urur siyaasiahe yaan cidina aanaysan ikhtiyaarki weeyaan mabdaa ruuxa aaminee dad ayida hayaa jira iyaan ooda laga saarin anaa idheh laga daayo iyaan warku taaglaynta afartii absamo kuumale iyo duqa adeerkooda aabbo iyo hooyaa dhale aasa godabtooda ixtiraamku maamula wixii culimo reeca u ah akishe iyo bursuug yaan xumaan uurta loo gelin ilqalloocan geri koomba yaan cidi ku soo eegin war waa eheladan jaarso heesaha la ogaado yaanoo daciise iyo gurguraheedii naga gaadhin aqoon-yahanka gedabiisiyaan erexun loo geysan iyaga iyo ilaahood wixii uurka noo dabee isxaankooda reer sheekh isaaqaadisii badiya hana la kala asuubsado wixii uba xadaarooda waryaynaan ka aargudan harte ee nabada weysiiya hadday uurgumaar noo qabaan duulku waayo hele innagaba il gaaraa jirta oo aan ku aragnaayo erga sama abuuraa u dira oo islaax dhalisa hawiyaha aan aanaysanno iyo irir wixii sheegta waa reer awowgeen dirku ee ducaha loo aago garre odayadiisa iyo la shira waayo araggiisa axdi dheer la qaata oo gurrana la ittisaal yeesha gariisana haddii ay umlaan yaan lasii erin is-ogaada oo baydislaha ka wada duula war aqoonsada dagoodigu inuu yahay dad iimaanle inta aad albaabka u furtaan eega daraskiinna yaan lala akeekanin wixii timaadayg sheegta ururka ay gabooyuhu dhiseen waa innaga une waranfaaciga wadaagoo tashiya siiya ereygooda soomaali idilkee duma oo ugatow qaada aafooyinkii yaan wax dhacay laysu aanaynin dadka wixii islaam hilo waauliga diirkeeda ereygii rasuulkeennu yidhi aynu ka addeecno ha israacda mooyee wax kale uurkuyuu goconin insha allaahu saasaan rabaa inay ahaataa insha allah